بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf dabcadaha qaar wuxuu ka dhigayaa baab mustaqila laakiin dabcadaha qaar soo israacin maayo baab ma dhex gelinayo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf can malik ibni anas can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata radia allahu canhu cabdiraxmaan cabdiraxmaan jaamac abuzinaad magaciisa ya cabdullaahi bnu dakwan kunyadiisa abuzinaad kunyadiisa ya abu cabdiraxmaan abuzinaad waa laqab can ilacraj can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa shariba alkalbu hadduu ayga cabo fii inaai axadikum axadkiin weelkiisa hadduu ku dhex cabo falyaqsilhu weelka ha dhaqo sabcan toddobo yacni toddobo jeer ha dhaqo xadiidkan wuxuu tusinayaa ayga hadduu weel afka geliyo in toddobo jeer la dhaqayo cilladu waa maxay culimmada qaar waxay yidhahdeen alcilla waa atanjiis waa in weelku uu nijaasoobayo haddii weelku aynu nijaasoobana waxay yidhahdeen waxaa waajiba in la dhaqo laakiin tirada nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ee uu amray in la dhaqo weelka oo toddobada jeer ah waxay tusinaysaa cilladu inaysan tanjiis keliya ahayn waxbaa weheliya tanjiis waxaa weheliya waxa waaye in uu sumaysan yahay weel eyga afkiisa ama dhareerkiisa taasina ay keeni karto cudurro kala duwan haddii aanan weelka si fiican looga nadiifin sidaa darteed nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in weelka la dhaqo toddoba jeer maxaa yeelay cilladu hadday ahaan lahayd nijaaso keliya nijaasada waxaa la dhaqaa intii caynteedu ay zuulayso hal mar laba jeer saddex wax ay ku zuulin karto laakiin toddoba laguma xiro jumhuurulculamaa xadiidkan waxay u daliishadeen in dhareerka ayga uu nijaas yahay uusan daahir ahayn maxaa yeele waxay yidhahdeen nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu amray in toddoba jeer la dhaqo weelka afka uu geliyey qaala xadaanaa isxaaq isxaaq ibnu mansuur alkowsaj qaala akhbaranaa cabdusamad ibna cabdilwaarif قال xدثنا cبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أbي عبد الله بن دينار عن أbي صالح ذكوان عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجuلا nin rأى wuxuu arkay كلبا أy يأكل الtharى oo cunaya الtharى ciida qoyan min الcaطشh أy min أجل الcaطش on dartii faakhada arajulu ninka wuxuu qaatay khufahu khufkiisii ayuu qaatay fa jacala wuxuu guda galay yaqrifu lahu bihi inuu biyo ugu soo darayo ayuu guda galay xataa arwaahu ilaa uu dharjiyey uu biyo ka dharjiyey fashakara allaahu lahu allah ayaa uga shukriyey faadkhalahu ljannata janno ayuu geliyey bisababi lkalbi ayuu janno ku galay ixsaankii uu eyga u sameeyey darteed abuu hureyra radi allahu canhu wuxuu nebiga ka wariyey nin inuu arkay ey yakulu thara athara waa ciidda qoyan waa asagoo ciid qoyan cunaya min min alcaashi ay min ajli alcaash oon dartiina u cunaya ninkii wuxuu qaatay khofkiisii ayuu qaatay markaasu wuxuu ugu soo daray biyo fa jacala yaqrifu lahu bihi wuxuu guda galay inuu biyihii ugu soo darayo xataa arwaah ilaa uu biyo ka dharjiyey fa shakara allaahu lah allah subxaana wa tacaala ayaa uga shukriyey ficilkaas uu sameeyey iyo ixsaanka uu sameeyey ajar uu ka helay wuxuuna yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam fii kulli kabidin ratbin ajrun beer walba oo qoyan ajaraa ku sugan fii kulli kabidin ratba ajrun macnaha beer walboo qoyan ajara ku jira macnaheedu waxaa noolo kasta oo loo ixsaan sameeyaa ajara ku jira oo ajara laga helayaa eygaasi loo ixsaan sameeyey oo ninkaa u ixsaan sameeyey wuxuu ku mutay jannuu ku mutay fashakara allaahu lah faadkhalahu ljanna ilaahay baa uga shukriyey subxaana wa tacaala jannuuna alla geliyey subxaana wa tacaala imaamu lbukhaari raximahullah xadiidkan wuxuu u daliishanayaa calaa tahaarati su'ri lkalbi eyga dhareerkiisu inuu daahir yahay liajli daalika ayuu xadiidkan u keenay xagow ka daliishanayaa maxaa yeelay ninkaa eyga waraabiyey wuxuu ku waraabiyey qofkiisii ayuu ku waraabiyey weelka wax ku darsanayo ayuu ku waraabiyey maadaama uu ku waraabiyey uu biyihii siiyey loogana shukriyey arrintaasi looguna dembi dhaafay mana la amrin inuu weelka dhaqay ama lama sheegin inuu nadiifiyey wixii uu eyga ku siiyey biyaha ama qofkii biyaha uu ku siiyey taa waxay tusinaysaa bay yidhaahdeen calaa tahaarati su'ri lkalbi horaanu usoo marnay musanifku inuu madhabkaa qabo laakiin jumhuurulculamaa waa ku khilaafsan yihiin waxayna qabaan eygu dhareerkiisu inuu nijaas yahay bal waxay qabaan dhammaantii inuu nijaas yahay jismigiisa iyo dhareerkiisa intaba wa qaala axmed ibnu shabiib abu cabdillaah albasri waxaa la yidhahdaa axmed ibnu shabiib ibnu saciid qaala xadaanaa abi shabiib ibnu saciid can yunus can ibni shihaab yunus ibn can ibn shihaab waa macruuf yunus ibn yaziid alayli can ibni shihaabin qaala xadaanii xamza ibn cabdillaah ibni cumar can abiihi abiiso cabdullahi bni cumar qaala wuxuu yidhi kaanat ilkilaabu eydu waxay ahayd tabuulu mid kaadisa wa tuqbilu wa tudbiru oo soo qaabisha oo jeesata fii masjidi masaajidka dhexdiisa fii zamaani rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam falam yakuunuu maysan ahayn saxaabadu yarushuuna shay-an kuwa ku shuba shay min daalika arrinkaa ka mida kuwa biyo ku shuba ma ahayn falam yakuunuu maysan ahayn yarushuuna kuwa biyo ku rusheeya shay-an shay min daalika ka mida waxyaabahaasi eeyuhu waxay ahaayeen buu yidhi zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwa soo qaabila oo sii jeesta fii zamaani rasuul cala slat slam fi lmasjid masaajidka dhexdiisa eeyaha dhex marmari jireen saxaabaduna ma ahayn kuwa rusheeya oo biyo ku shuba eeyahaasi way dhex mari jireen keliya ma ahe waxaa ka horraysa inuu yidhi kaanat ilkilaabu tabuulu way ku kaadinaysa eeyuhu waxay ku kaadinayeen masaajidka waxay dhex marayeen masjidka saxaabaduna biyo kuma rushayn jirin arrintaas waxaa loo daliishaday inuu eygu daahir yahay ma ahan jismigiisa keliya bal qaarkood waxay yidhahdeen xataa kaadidiisa culimmada qaar waxay soo naqliyeen ijmaac in kaadida eygu ay nijaas tahay ibnulmunayir raximah llah min shuraaxi lbukhaari buu ka mid yahay wuxuu soo raray ijmaac iyo itifaaq culimmadu ay isku waafaqeen calaa najaasati bowli lkalbi eyga kaadidiisu inay nijaas tahay laakiin wuxuu sheegay xaafid ibni xajar ijmaacaasi inuu yahay makhruum ijmaac dilaacsan oo aan sawaab ahayn inuu yahay khilaafaa ka jira oo wuxuu yidhi qolada qabta inay bannaan tahay in eeyaha la cuno weliba koobooda yaryar ayagu waxay leeyihiin wax walba oo hilibkooda la cunaahay waa daahir eeyaha maxay ugu jiraan ayagu waxyaabaha hilibkooda la cunay uga tirsan yihiin waxaa kaloo culimmada ka mida kuba yidhi xayawaanaadka kaadidoodo dhan waa daahir ila alaadamiy ilaa bani aadamka mooyaane wixii bani aadam ka soo haray dhammaan kaadidooda waa daahir ijmaac ma jiraan markaa ijmaac ma jiro masalada waa mas'alo khilaafiya culammadu ay isku khilaafsan yihiin laakiin akar alculamaa waxay qabaan eyga iyo xayawaanaadka kale ee aan bannaanayn in hilibkooda la cuno in kaadidoodu ay nijaas tahay xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi raximah llah markuu ka hadlayay aharkan kaanat ilkilaabu tabuulu wa tuqbilu wa tudbiru fi masjid fi lmasjidi wuxuu yidhi walaqrabu an yuqaal waxaa aqra buu yidhi in la yidhaahdo ina dalika kaana fi ibtidaa'i alxaal arrinkaasi waxay ahayd fi ibtidaa'i alxaal calaa asli libaaxa xaaladdii awalkeeda ayay ahayd calaa asli libaaxa asalkii ibaaxada ayuuna ku sugnaa yacni arrinta ah in eeyuhu masjidka dhex maraan xaaladdii awalkeedii bay ahayd macnaa xaaladihii saxaabadu ay soo mareen iyo nebiga alay slat slam xaaladoodii horey bay ahayd uma warada almru kadibna waxaa soo waxaa soo arooray buu yidhi in laysamro bitakriimi lmasaajidi masaajidda in la karaameeyo wa tahiirihaa iyo masaajidda in la tahiro wa jacli labwaabi calayha iyo masaajidda in albaaba loo yeelo kadib sidaasaa laysamray buu yidhi in masaajidda la karaameeyo la tahiro albaabana loo sameeyo laakiin arrintaani waxay ahayd ibnu cumar uu ka hadlayay radia allaahu canhu fi ibtidaa'i alxaal xaaladdii awalkeedii xaaladdii hore ooy saxaabadu marka hore ku sugnaayeen bay ahayd kadib xaaladda waa isbadeshay waxaana la amray masaajidda in la karaameeyo oo wixii wasakha iyo wixii nijaasaada masaajidda laga dhowro waxaana loo yeelay albaabo la xirayo oo la furayo si masaajidda loo ilaaliyo nadaafadooda iyo tahaaradooda iyo karaamada masaajidda arrintaa marka waxay ahayd ibtidaa'i ilxaal sidaasaa ugu dhoweeyey wararka culimmadu ay sheegeen qaala xadaanaa xafs ibni cumar qaala xadaanaa shucba an ibni can ibni abi safar xafs ibni cumar kunyadiisa hadda kahor waa soo marnay xudayfa xafs ibni cumar waa abuu cumar magaca aabihii ayaa kunyo u ah xafs ibn cumar kunyadiisa waa abu cumar qaala xadaanaa shucba can ibni abi safar ibni abi safar waxaa la yihahdaa cabdullah waa cabdullaahi ibni abi safar can shacbi caamir ibni shuraaxiil kunyadiisa caamir cabdiweli ya abu camrin kunyadiisa waa abu camr can cadiy bni xaatim radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi idaa arsalta kalbaka almucallam haddii aad dirto eygaaga wax la baray faqatala uu dilo fakul cun wa idaa akala hadduu cuno falaa ta'kul ha cunin fainamaa amsakahu calaa nafsihi maxaa yeele wuxuu u qabtay naftiisa qultu waxaan idhi ursilu kalbii eygayga ayaan dirayaa faajidu macahu waxaan helayaa maciisa kalban aakhara ay kale qaala wuxuu yidhi falaa ta'kul ha cunin innamaa samayta calaa kalbika eygaaga ayaad magaca alla ku xustay walam tusami calaa kalbin aakhar ey kalena kumaadan xusin eyga kale kuma xusin magaca alla subxaana wa tacaala xadiidkan fii cumdat alaxkaam aan kusoo marnay soo intaan ka dheer wuxuu yihi nebigu sal alla alay slam idaa arsalta kalbaka almucallam haddii aada dirto eygaaga almucallam la tababaray tacliimtu halkan waa tababaro waa eyga la tababaray oo waxyaqaana oo xirfadaha la baray iyo amar qaadashada intaba faqatala uu dilo fakul cun eygaaga aada waxbartay haddaad dirto oo ugaar aada u dirto ugaartiina uu dilo oo aada u timaaddo ugaartii oo dhimatay fakul cun waa kuu bannaan taha inaad cunto wa idaa akala hadduu cuno adiga hortaa hadduu cuno falaa ta'kul ha cunin sababtu waa maxay fa inamaa amsakahu calaa nafsi naftiisa uu qabtay marka adiga kuuma qaban maxaa u daliila inuusan kuu qaban cunidda uu cunaa u daliila hadduu adiga kuu qabtay ma cuneen laakiin hadduu cunay waxay tusinaysaa inuu naftiisa u qabtay uusan adiga kuu qaban marka ha cunin waxaan idhi bu yidhi rasuulka ilaahay waxaan dirayaa eygayga aan tababaray markaasaa waxaan helayaa oon dul tegayaa eygaygo ay kale la joogo ay ugaarta isla qabteen nabiga alai slat slam wuxuu yhi falaa ta'kul ha cuni eygaagii aad dirtay iyo mid kale oo meeshii ku wada sugan oo ugaartii wada qabtay haddaad u tagto ha cuni sababtuna waxa waaye buu yidhi adiga eygaaga ayaad magaca alla u qabatay eygaagaad bisimka u qabatay marka eyga diraysa maxaad leedahay waxaad la diraysaa bismillaah laakiin ayga kale magaca alla magaca alla miyaa u qabate ben bisinkaa u qabate bisin uma qaban meeshaas marka waxaa ka imaanaysa haddaad cunto waxaa suuragala in eyga kale uu yahay eyga wax qabtay markaan laakiin waa dhintay ugaartu waa dhimatay hadday nooshahay oo iyadoo nool soo gaaro markaa ma cuni karaa asaa gowracanayo waa cunaya markaa bismilah ku gowracanaya laakiin markaan ugaarti waa dilan tahay waa la dilay eygaaga mayaa dilay mase midka kalea dilay mase waa isla dileen kalema garanaysa waxaadna hubtaa inaad eygaaga markaad dilaysa bismillaahi tiri kan kalena maadan dhihin oo adiga shaqo kuma lahayn markaasoo kale waa iskaga fogaanaysaa oo cuni maysid hilibkiisa imaam lbukhaari raximahullah muxuu u keenay xadiidkan halkan wuxuu u keenay xadiidku wuxuu tusinayaa dhareerka eyga inuusan nijaas ahayn cinda albukhaari wejiguu ka tusinayna waxaa waaye mowdica eyga uu ugaarta ka qabtay nebigu hala dhaqama dhihin calayhi salaatu wasalaam ee wuxuu yidhi fakul cun hadduu kuu qabtay cun laakiin muusa dhihin meeshuu afka saaray iyo meeshuu ku dhegay iska nadiifi oo dhareerka ha laga dhaqo hala tahiro nebigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam xadiidkaanayna maalikiyadu u daliishadaan in eyga dhareerkiisu uusan nijaas ahayn oo waxay leeyihin nebig alai slat slam ma farin in la dhaqo ama la tahiro la nadiifiyo meeshii uu ka qabtay ugaarta laakiin jumhuurulculamaa waxay leeyihiin arrintaasi daliil waadixa maaha kuma caddaa maxaa yeeley nebiga alai slat slaam weelku afka geliyey ayuu yidhi toddoba jeer ha la dhaqo ugaaruu qabtay iyo meeluu dhareerkiisi ku hallaabay in la dhaqaya waxay yidhahdeen waa min baabin awlaa waa la dhaqaya xadiidkuba yaysan ku caddaanin nebiga alai slat slam ugaar unbuu ka hadlay laakiin kamuusan hadal sida loo dahirinayo ama loo nadiifinayo wilaasarku xihan waa la nadiifinayaa xadiidkuna kuma cadda calaa tahaarati su'ri lkalbi eyga dhareerkiisa inuu daahir yahay xadiidka kuma cadda lakiin alimaam albukhaari raximahullah maadaama uu mas'aladaa qabo xadiidka waa usoo daliishaday khulaasada waxaa waaye xadiidka adilada ama nusuusta waxay tusinaysaa dhareerka eyga inuu nijaas yahay waa la dhaqayaa waana la iska nadiifinayaa laakiin jismigiisa inta kale nijaas miyaa mase ma ahan culamada qaar waxay leeyihin haddii afkii oo ashrafulmakaan aha la yidhi waa najaas min baabin awlaa saa'iru ljismi jismiga intiisa kale waa min baabin awlaa laakiin taas waa qiyaas qiyaas waayo daliil maaha daliilku wuxuu tusinaya wuxuu afka geliye keliya haddii jismigiisa uu meel maro ama uu isku kaatirtiro maalan asoo qoyan maradaada uu taabto toddoba jeer miyaa la dhaqayaa qaara waxay leeyiin toddoba jeeraa la dhaqayaa hadduu maradaada taabto hadduu jismigaaga taabto saxu maaha toddoba jeerna la dhaqi maayo mana la dhaqayo jismigiisa guud ahaanna nijaas ma ahan laakiin nijaastu waa dhareerkiisa waa afkiisa waana midaas miduu nebigu amray sala allahu alay slm in dhaqo idaa shariba alkalbu fii inaai axadikum idaa walaqa alkalbu fii inaai axadikum axaadiidta sidaasay ku timid laakiin jismigiisa inta kale nebigu sala allahu alay slam kumuusan tilmaamin nijaas eyguna wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka inta badan basharka ku dhex nool oo bani aadamkii meelahay joogaan in badan ku nool nebiga calayh isalaatu wasalaamna jismigiisa dhan hadduu nijaas yahay waa ka digi lahaa waana sheegi lahaa inuu nijaas yahay in laga fogaado laakiin dhareerkiisa waa caddeeyey iyo weelku afka geliyo taasaana lagu ekaanaya oo naska iyo daliilku ku yimid wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin